العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku yar dhex jirnay xadiidkii abudar islaamkiisii kuba tacalluqsanaa khaasatan riwaayadiisii hore in yaroo ayaynu soo aragnay walaalkii unays markii uu tegey maka iyo wixii uu kalaba kulmay iyo warkii uuba keenay taas baynu ku joogsanay bal markaa halkaa baan sii wadi doonaa waana riwaayadii cabdullaahi bnu saamit waa riwaayo muslim isaga kitaabkiisa inooguba sugan oo bukhaari aanu la wadaagsan hadhow riwaayada xadiidka ee ibnu cabaas oo bukhaarina uu la leeyahay bal waa bukhaari riwaayadu kuba gaabsadee yaa taasi markan tani inoo dhammaato ayay an arki doonaa biidn اllaahi tacaala qaala abudar kalaamkiisii weeye abudar baa wuxuu yihi qultu waxaan idhi oo warkii walaalkii uu ku sheegay inuu dee kahanada iyo waxaas wararkood iyo hadaladooda maqlay oo hadalkani hadal kaahin inaanu ahayn shaacirna kole hadduu yahay shicirka iyo duruqdiisii iyo qaybihii uu kuba imanayey markii uu bandhigayna shicir asal ahaan inaanu ahayn nimankan quraysheedeele waa kaahin iyo waa shaacir iyo waa saaxir inay been sheegayaane isagu run sheegayo ayuu markaa war weli ku filan muu noqon markaasuu doonay inuu isagu bal si dee mubaasharo ahaan uu laba kulmo markaa wuxuu yidhi qultu waxaan idhi walaalkii unays buu ku odhanayaa fakfinii iga kaafi reerka hawshiisa hooyadood baa joogta geel ay leeyihiin baa jooga intii horay lahaayeen halihii hore iyo dee halihii ay ku heleen rihaankii ama mufakharadii unays iyo ninkii kale dhex martay wixii baa jooga reerka hawshiisa iga kaafi buu yihi xataa adhaba waa dee ilaa aan kaba tegayo oo fa andura anigu aan arkayo eegayo la kulmayo bal isaga xaaladiisana aan hubsanayo qaala abu dardin ilkifaari baa wuxuu yihi faataytu makata maka ayaan imi makuu soo galay rasuulka ilaahay ma garanayo dee waana waktigaas cadaawadu ay aada u badnayd faataytu makata fatadacaftu rajula minhu fatadacaftu waxaan daciifsaday macnaa waxaan ku tiriyey nin daciifo dhibi aanu iga imanayn inuu yahay rajulan minhum iyagii kaba mid aha manaa markii uu maka soo galay ee uu doonayay bal rasuulka ilaahay cid u tilmaanta ama uu weydiiyo dee cadaawadiina waa ogayo warkii waa hayaa oo walaalkii baaba warkii u keenay ayuu ninba uu arkay uu isleeyay malaa ninkani waa nin daciif oo dhib iyo shar xaggiisa kaaga imanaya ma jirto isaguu ku tiriyey inaanay dhibaata xaggiisa ugaba imanahayn ninkii baa deeta muxuu yihi qaala faqultu waxaan idhi oo ninka aan ku idhi tadacufku macnihiisu waa taasoo oo ay nadartu ilaa dacafihim fasa'altu kii aan islahaa waa ugu taag daran yahay ama ugu daciifsan yahay baan su-aashan weydiiyey su-aashina waa tan oo waxaan idhi ayn haadaa mee kan aladii kaasoo tadcuunahu aa ku magacowdaan asaabia ninkan asaabiga tidhaahan haddaad reer maka tihiin balitus xagguu joogaa halkuu ku sugan yahay baa laftiga asaabina kolley imaka aniga hamza ay taalla waxaa kaloo iyada uu kuba yimaadaa iyadoo aanu hamzo ismigu lahaynba oo saba yasbu asaabi uu noqdo sida addaaci oo kale bal barhkood baaba riwaayada raajax yeela walow dee la yidhaha labadaba wejba way kuba yimaadeen luqadae haddaba saabina waa kaa dee diintii iyagu say lahaayeen diintiisiibuu kaba tego oo waxaan la garanayn buu xaggiisa uba kacay kaa diintiisii intuu ka tego wax kala gala taas baanay laftiga kuba idlaaqa jireen haddaba kan aad ku magacowdaan ee ku sheegtaan inuu saabic yahay me xagguu ku sugan yahay su-aashaasuu weydiiyey wuxuu yihi abu dar fa ashaara waa ishaaray ilaya xaggayga manaa u ishaaraydu waa dee qoomkiisii iyo tolkiisiibuu farta ugu soo fiiqay xaggaygii oo faqaala wuxuu yihi asaabica khudu dee kolley waa nasbisan yahay wax inoo nasbiyaan qadaraynaa dadkii buu maqashiinayaa wuu u dhawaaqay xaggiisuu farta ku soo fiiqay uu yihi kan saabiga ah macnaa dee kol hadduu saabigii doondoomayo isagii baa saabiga ninka qabta taas buu yihi khudba asaabia marka famaalow way leexdeenoo calaya korkayga ahlulwaadi waa maka dadkii waadiga waa dadkii meeshaa kaba joogay dhawaaqiisa maqlay oo dhami bikulli madaratin wacadlin ninba wixii gacantiisu gaadhay buu intuu qaatay igu soo tuuray oo madaradu waa addiin lmuxtaxajir waa dhoobada adkaatee dhagaxoo kala noqoto taas baa madara laba idhaah oo mufradkii jamciguna waa almadar ama madar bay noqonoo ta'dun baa go-aysa cadmina waan garanaynaa ujeeddadu ninba wixii gacantiisu gaadhay mid dee isagu dhoobada adkaatay ee dhagaxoo kale ah qaata mid laf qaata mid wax kala qaataba dadkii isagii intay dee dhulkii iyo wixii intay gacantii kuba fidiyeen o wixii gacantoodu gaadhaysay qaateen ayay isagii laba boobeen waa isagii oo bal matalan saxaabi abudar xataa kharartu ilaan dhacay makshiyan calaya xaal ay tahay mid la miyir daboolay oo de waaban miyir beelay oo dee waa dad badan looma turahayn bal dee barhkood inuu kuba dhintay doonayeen laftibay saasi kuba timi bal markaasoo isagu dhimashadiisa dan kamay gelahayn inuu kuba dhinto looma turahayn weeye markaasuu miyir beelayba qaala wuxu uhi fairtafactu waa markii uu soo miirsaday waan kor noqday waan istaagay xiina irtafactu markan kor noqdeen wax kala garteen soo miirsaday kaanii si waxaan ahay nusubu nusub axmaru cas nusub waa jamcu nisaaba dee waxaanay iyaga ansibadoodii ama nusubkoodii waa waxyaala iyagu meelaha dhagxan ay taagi jireenoo ay wixii ay qalayaan ay asnaamtooda ku qalayaanna agtiisa ay kuba qali jireen oo dee dhiigga ayay kuba daadin jireen bal markaas ama nusub dee jamcigiisna waa sa wamaa dubixa cala nusub dee marka dhiiggii iyo waxaa lagu daadiya casaan buu noqonayay isagiina waa dhiiggii ka dhacay ee jurhkiisii qariyey ayuu leeyahy waxaabaad imoodeysay waa nabaradii gaadhay iyo dhiiggii kaba dhacay ina nusubkaas dhiiggan lagu daadiyey dee agtiisa ay kuba qalayeenna casaaday oo kale sidiisii aan ahay taasaad imoodeysay qaala wuxuu ihi abudar faataytu zamzama zamzam baan imi waa ceelkii fakasaltu waan maydhayoo canii xaggayga addimaaa dhiigyadii ayaan kaba maydhay oo dhiiggii dee ayaan iska maydhay oo biyihii zamsamku iskagaba maydhay wa sharibtu waanan cabay min maaihaa biyaheediina waa biyihii zamzamee waxbaan kaba cabay walaqad labidtu waan negaa oo maka ayaan joogoon kuba negaa yabna akhi wuxuu la hadlayaa cabdullaahi ibnu saamit isagaa xadiidka uu dee isagii noogaba soo wariyey riwaayadan dee ah taabicigu isaga kaba wariyey walaalkay inankiisiiyow halaaثiina soddon waa soddon caanomaal oo maxay ah bayna laylati wa yowmin habeen iyo maalin kaba dhaxaysa ujeedadu waa shan iyo toban dee habeen oo kaleo maalmahoodii ay laba jiraan ama soddon caanomaal oo marka la ysku daree maalintiina gaar loo tiriyo habeenkiina gaar loo tiriyo isku soddon bay noqonayeen haddaan habeenkii iyo maalintii la israaciyana shan iyo toban bay noqonaysay haddaba waa soddon caanomaal adigu ayaa in dee kaba dhaxaysa ama muddada ah ayaan maka joogay dhexdeeda ma kana li iima sugnayn طacaamun wax cunto ah oo dee wixii uu zaade halkaa uu laba yimi riwaayadda ibnu cabaas bay noogu dambaysaa wax zaade inuu sitay markuu maka yimi buu ka dhammaaduu kaba go-ay makana waaba tan oo cid uu ka garanayaana ma jirto dhibtanna way qabsatay rasuulkii ilaahayna lamuu kulmin markaa haddaba wax cunto aniga ii sugnaa ma jirin ilaa maau zamzama biyaha zamzam mooye biyaha zamzamuun baan cabayey kuwaas baa sharaabna u ahaa cuntona u ahaa dee biyihiina waa biyaha mutawafirka ceelka dee kacbada agteedii kuba sugan wax kaloo waa shan iyo tobankaa habeenee maalmahoodii ay la socdaan ama soddonkaa caano maal markaan kala tirino oo uu cunay oo calooshiisa galoon biyaha zamzam ahayni may jirin haddana maxaa dhacday waa biyaha barakaysane fasamintu waa naaxay waaba naaxay xataa takasarat takasarku halku macnaa indawat wansanat weeye jajab maahe way laablaabantay oo dhukanu badni calooshayda xalusyadeeda xalus baama yeesho ujeedadu waa markuu naaxay hiribkan dee waati aynu horena halkii ina khaylaan iyo dikrigeedii aynu kol kuma soo maray mal waxyaalihii dee ninkii uu mukhanaska ama ninkii uu sheegayeyba dee qolooyinkaa kaba mid aha iyada kuma sifaynaye waa caloosha marka la eego calooshiisii markuu naaxay ayaa jirhkii ayaa dee laablaabmay oo isagii baa xalus yeesho oo jidhkii baa laablaabmo marka wuxuu leeyahayba hilibkii calooshee batay baaba dee saasoo kale isugu laabmay oo takasurku abacna indawanta waasanate macnaa aad buu u naxay weeye ilaa dee xaaladan iyo sifadan uu kuba sifoobay wamaa wajadtu maan helina muddadaas calaa kabidii calooshayda kamaan heli waa beerkayga sakfata juucin sukfata juucin labadaba way ku dabdiyaan xarako macnuhuna waa dacfigii gaaja ay lahayd iyo xanuunkii gaaja ay lahayd ina maan dareeminoo muddadaas dee waaba ka naaxay tan baa cuntona u ahayd sharaabna u ahayd oo dherginaysayo inaa indha maalan anigu maan dareemin muddada sukfata ama sakfata juucin oo macnaa waa gaajo dacfigeed alamkeed xanuunkeed iyo taas maan dareemin muddadaas oo riqat ljuuci wadacfu wahusaaluhu buu shaarixu kuba sharxayaa taas bay qaala wuxuu uhi fabaynaa waqti ahlu makata reer maka fii laylatin habeen ay ku sugan yihiin qamraa'a cadda ah oo idxiyaana iftiimaysoo nuuraysoo dee dayaxa wax qariyaana may jirin waana habeenadaa dee dayaxu inta badan uu soo jeedayo waa habeen cadda adugu qamraa bimacnaa waa muqmira oo dayaxii baa soo jeeda oo cadday ahaydba dabalaha kolleyna say luqada inoo soo naqliyeen habeenka koowaad iyo ka labaad iyo saddex iyo hilaal baa lagaba cabiraya wixii saddex kaba dambeeya ee dayaxu iyo roonaado waa tan qamar lagaba cabiro ilaa dee habeenadaa uu aada u dhan yahay bederka yidhaahaan badriga yidhaahaan mooye dabadeedna markuu haddana nuqsaanta bilaabana waa qamar ilaa habeenada dambe la gaadhayo malaa toddobiy labaatan sideed iy labaatan iyo habeenadaasoo magacii hilaal uu soo noqonayo laakiin imika waa habeenadaa dee dayaxu inta badan soo jeedo caddada ah taas weeye qabra bmacnaa muqmira amaa idxiyaan lafdigan kolley oo imika halkan iyada inooguba sugan bal ta hore fii laylatin qabraa dee layladii bay labadooduba nacti ama sifo u yihiin qabraa waxaa dee u diiday in aan jarno in alifu taaniisi mamduuda ayaa kuba sugan idxiyaanana alif iyo nun ziyaade ah ama dee ayaa iyadana sarfigii kaba manciday dee sifana waa ama dee tanna way tahay alif iyo nun ziyaade ana way leedahay idxiyaan oo kale idxiyaanatu iyo daxyaau iyo yowmu daxyaa intaba waa tan iyagu qolooyinka shuraaxda iyo luqada ay soo naqliyaanoo macnuhu waxa weeyaan un oo imika laylatan qamraa idxiyaana ay mudii'atan shadiidata dawey iftiimaysa nuuraysa iftiinkeeda uu xoog leeyahay qamraana dee waa muqmiraa dayaxi soo jeedoo caddaa habeen saasaa jirto waa habeenadii inta badan dee meelaha ay ku caweyn jireen ama kacbada hareeraheeda ay iman jireen ama dee badxa ama kaba ay tegi jireen habeenadaas baa waxa habeen sifadiisu taa tahay ayunba id waktigaa boriba waxa la yeelay calىa asmikatihim xijaabu weye waa cakowyadoodii ama dee dhagahoodii baayo macnaa waa la seexiyuun waa habeen haaliban habeenaday caweyn jireena ayuun baaba ay seexdeen oo cid kacbadii ag joogtaa may jirin asmikhatib isagu imaam nawowi raximah llahu tacaala nusqooyinkii khaasatan moolaa dee waa nusqooyinkii dhammaantood wuxuu kaba soo noqon layay inay siintan kuba timi marka waa jamcu simaakhin laakiin luqo kalea jirto luqada kaba badanba oo halkan siinta un inay sood noqoto simaakh waana godka dhegta taas baa simaakh lagu magacaabaa asmikhana waa laguba jamciyaa isaga qurdubi saaxib ulmufhim wuxuu kuba tiriyaa siintu inay khada' tahay laakiin waa kan man xafida xujatun calaa man lam yaxfade imaam nawowiyo waxay leeyihiin waa laba luqo un way kala fasiixsan yihiin saadka un baa fasaaxo badan oo shuhrow badane bal siinkuna waa jiraa waana siinkan inooguba yimi nusqooyinkan muslim ee imika dee taas nusqooyinka kuba wada sugan waa luqo un baan leenahay waxba kuma tirinayna qalab ama khada inay tahay saa qurdubi mufhimka uu kuba yidhaaho macnahana waxa weeyaan darbiga halkana way seexdeen weeye ilaahun baaba seexiyey si fadarabna calىa aadaanihim fi lkahfi asxaab macnaa waanu seexinay weeyaan oo muddadaa dheer inay sooba baraarugine la seexiyey nool ahaayeen ilaah baa seexiyey macnaha waxa weeye iyagii habeenkaas xijaab baa dhegahoodii la yeelay way seexdeen oo habeenkaa cidiba may joogeen cid markaa kacbada hareerteeda joogtay may jirin marka wuxuu ihi famaa yadufu waa tan sii bay caddayn un usii tahay ama macnihii bay sii fasiraysaa uu sheegay oo ahaa uu yihi id duriba calىa asmikatihim famaa yaduufu ma dawaafahayn bilbeyti axadun waaba la wada seexday beytka cid dawaafaysay muu jirin cidlu ahaa wamra'atayni minhum tadcuwaani isafan wanaa'ila bal nusqooyinka intoodii badnayd san baa dhacday bay adigu oo macnaa iyadoo kelimadu ay mansuub tahay nusqooyinka qaarkoodna wamra'ataani iyadoo wamra'ataani dee ceraabteedu way caddahay oo wamra'ataani laba dumaroo minhum iyaga kaba midi tadcuwaani waxay baryayeen isafa wanaila labadaas sana sanam laakiin wamra'atayni oo nusqooyinka intooda badan dhacay bal dee san imika shaarixa iyo keyrkiibaa yidhaahaan waxaan qadaraynaa un ficil laguma nasbiyo oo markaa maxaan odhanaynaa wa ra'aytu waxaan arkay xaaladu taas bay ahayde imra'atayni laba dumaraan arkay oo minhum quraysh ama reer maka kaba mida oo tadcuwaani baryaya oo dee way dawaafayeen waxbay weydiisanayeen isaafan wanaa'ilata waa laba sanam horena xaj baynu uguba soo maray dee waxaana mashhuur ahayd inay safe iyo marwo kalaba yaaleen barhkood baa soo naqliyeen marka hore inay ahaayeen uun laba shaksi ay ahaayeenoo ama dee shaam iyo meelahaha kaba yimaadeenoo kacbada hareerteedii waxyaalaha iskuba dhunkaday ama wax kuba sameeyo oo la masakhay dee markii dambe se waa taa ay noqotay inay sanamo iyo ay caabudaanba calaa kulli xaalin laba sanan bay ahaayeenoo isaaf iyo naaila la kala yidhaaho inu xajba kuma soo maro dee asalka malaha dee waxa badnayd ba ina dee safiya marwe laakiin maka halkan way dawaafayeen beydkay ama kacbaday dawaafayeen iyagana waxbay weydiisanayeen oo waabay baryayeen qaala wuxuu yihi abudar baa odhanaya isagoo ninka halkan iska jooga faatataa way mareen labadii dumar ahaabaa yimi macnaa imaray calaya korkayga fii dawaafihima wareegoodii ay kacbada ku dawaafayeen bay soo mareen faqultu waxaan idhi ankixa axadahum iyagoo kood ilaahya kaba dhiganaya ankixa u guuriya axadahumaa mid ahaan isaaf baa magaca nin ahaa alukra ta kaloo naailana waa ismi dumar labadooda isu guuriya ayaan idhi bu ihi iyaguna way caabudayeen hadalkii qaala wuxuu yihi abudar famaa tanaahataa kamay joogsan can qowlihima hadalkaa uu yihi ee dee taqbiix xaaladoodii iyo dee caysanamkoodiiba ah kamay celin inay hadalkoodii iyo dacwadoodii iyo waxoodii wataan dawaafkiina way iskagaba jireenoo macnaa mantahataa can qowlihima bal daamata caleyhi way qowlkoodii hore kamay joogsan ee waanay maqleen hadalka siibay iskagaba socdeen qaala wuxuu yihi faatataa calaya waa mar kale haddana dawaaf kale ayay soo mareen faqultu waxaan idhi hanun mihlu lkhashabati waa caydeetii hore aada iyo aad uga xun ayuu markaa kuba yidhi alhan iyo alhana iyadoo nuunta dee waxaan filaya horena inaan wax ugaba soo aragnay iyadoo nuunta laba shadin oo la fudaydiyo waxay leeyihiin horta barhkood waasay kama cabiraan oo nakiraadka kinaayadeede waa can kuli shay shay kastaba waa laga kinaayoodaa laakiin inta badan waxa loo isticmaalaa bay kinaayo ka tahay farjiga iyo dakarka oo kale waa tan asmaa lkhamsa dee markay mid lixaad kagaba dhigayaan hanka oo kale oo dee uma hanuk sadis asmaa laha markaa saaxibulmulx oo kaleo macnaa waa farjigii ama dakarkii ragga haba noqoto ama kale waaba kinaayo iyo cibaaro iyaga laga cabiro ujeedadu waa lafti dee la asturayo laakiin iyaga laga cabiro walow shay kasta oo bal maalan saasa in kolkol kinaayo uu kaba noqdo haddaba markaa macnu imika halkan waa maxay waatuu ujeeday e han ama dakar buu leeyahay waaba taas oo mil khabashati mil khashabati macnaa weynoo qori oo kalea dee fii farji اlkraba waa iyagii buu leeyahay taan waa caayaya markaa wuxuu uga jeedaa un isaafiya naayilo caydoodii iyaga kacadhaysiintoodii arrinkuna taas bu oo macnaa wuxuu leeyahay mil khashabati biاlfarj manaa khashabo wax leegbaa dee waa tan midkood waa kan dee dakara midna waa unse waa ki ilaahay isuma guuriye ku sugan farjigeeda hadalkaasuu yihi markaa wuxuu yihi abudar ba hadalkii weli wata hayra laakina ani anigu la akni kamaan kinaayoonayn ujeedadu waxaan aan ku caayeen sheegayo saraaxa ahaan baan ku idhi ee tacriid iyo sarbeeb iyo kinaayo may ahayne waan caddeeyey hadal dee taasa ayaan caddeeyo iyagii maqashiiyey fadalaqataa markaasay meeshii kaba tegeen tuwal wilaani iyagoo dee barooranayo hogayo ba-doy leh oo tuwal wilaani ama alwalwala waxa way tahayba dee waa adducaau bilweyl habaarkan dee dumarka ay kuba habaartaan ee dee hoog iyo waxyaalaha caynkaasa ay kuba habaartaan taas bay lahaayeen wataquulaani ay ku qowlayso ay ku qowlayaan oo waxaanay lahaayeen low kaana hadduu yahay hawnaa halkan axadun axad min anfarina qowmka yaa kaa mid ah jamcu nafarin weeye saddex ilaa dee toban iyo waaba laba idhaa macnaa waxa weeye waa dadkii iyaga qowmkoodii ahaa cidi hadday meeshan kaba joogto jawaabtii lowdina aan iska qadarana lantasara lana wey de waa noo hiilin lahaayo ninka halkan de waxaad u hayseenba inuu rasuulki ilaahayba yahay isaga kansan kuma hadlaya waayo hadalkooda inoo dambeeya waxbuu inoo qaban lahaa wuu nooga hiilin lahaa ninkan taasay markaa idhaaheen waana kaba tegeen qaala wuxuu yidhi abudar baa odhanaya faاstaqbalahumaa iyagoo ka baxay markaa dee intii kacbada hareerteedii kolley intaa laga dawaafayay asnaamtoodii badnayd ee aada u faraha badnaydna ay ku jirtay baabay ahaydoo masjid gaar oo dhisani may jirina dee aqalada ayuun baaba ku meersanaa madaakhil laga soo galona way ahayd laakiin dee saaxadaas bay lahayd lagana dawaafi jiray majaalistoodii iyo nawaadidoodna ahayd asnaamtooda badanna ay taalay marka waxaa ka hor yimi rasuulullaahi sala allahu alay wasalam abubakrin rasuulka ilaahi abubakr oo iyagu ku soo socda kacbada waana habeen ayaa iyagii oo sii baxaya ka hor yimi walxal huma waa rasuulka ilaahi abubakr haabidaani ay dhaadhacayaan oy dee kasoo dhaadhacayaan xaggii oy macnaatan iyagii laakiin dee saacidataan bayd dee way meeshii bay kala baxayeen oo adigu way soo gelayeen iyaguna way baxayeen qaala waxay yidhahdeen dee hadalkooduna way maqleen maalakumaa waxaa idin sugnaaday muxuu yahay maxaa idin helay qaataa waxay yidhaaheen asaabicu bayna alkacbati wa astaariha saabici ayaa kacbada iyo sitriyadeeda iyo daahiyadeedan ama waxaan dee laguba deday dhexdooda ku sugan halkaa saabigiiba halkaa joogay yidhaaheen qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh maa qaala lakumaa muxuu idinku yidhi qaala taa waxay yidhaaheen inahu qaala lanaa wuxuu nagu yidhi kelimatan kelimo tamla u buuxinaysa alfama afka macnaha dee tacbiirkeeni aan afka la soo marin karayn aan la sheegi karayno afka lasoo marin karayno afka buuxinaysa macnaa laguma hadli karayo lama sheegi karayo afka lama soo marin karayo kelimad saasuu yihi taasu ay yidhaaheen oo waxaan lama sheegi karahayn oo dee laga xishoonayo weyn oo afkii buuxinaysa amaan afkaba lasoo marin karahayn wajaa rasuul اlahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahi baa yimi xata اstalama اxajara ilaa uu dhagaxii salaamay wadaafa bibeyti beytkiina uu dawaafay huwa wa saaxibuhu isaga iyo saaxibkii wa abu bakr uma salaa waa dee ragcadii dawaafka ayuu tukaday labadii ragcadood falama qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhamaystay ayaa qaala abu darin fakuntu waxaan ahaa ana anigu awala man shaksikii ugu horeeyey oo xayaahu ku salaamay bitaxiyati اlislaami islaamka taxiyadiisa oo muxuu yihi qaala faqultu assalaamu calayka ya rasuula اllahi macnaha wuxuu leeyahayba ruux rasuulka ilaahay kuba salaamo taas baan haayo dee isagiina waaba kan eemakuwaa shahaadan doonaa eewaxaabay tahay un waa ilhaam ilaahay subxaanah watacaala kuba ilhaamiyey iyada tan oo dee marka la eego salaamtii waa nooc ilhaam weeye marka cid rasuulka ilaahay kuba salaamta oo tidhaaha isaga ana u horeeye buu leeyahay aلsalaamu عalayka ya rasuul الlah faqaala wuxuu yihi وaعalayka وraxmat الlah u jawaabay uu ka qaaday asalaam muu raacine وaعalayka laakiin wowdan dee waa caadifo weeye su-aashii hore ama dee bilowgii ayay tani kuba cadfaysaa salaamti meeshii way taalaayo dee korkaaga adigana salaami ahaatay iyo naxariis ilaahay taas buu ihi sheekhu raximah اllahu tacala waa imaam nawowi halkan wuxuu leeyay nusqooyinka oo dhanbe sidan baa dhacday wacalayka iyadoon lafdiga asalaam la sheegin waxaan u leeyahay waxay tani daliil u tahayba laba wej mid ahaan oo asxaabteenu leeyihin wuxuu shaaficiyada u wadaa laba wej mid ahaan macnaa laba wej oy leeyihin xaggan salaamta celinteeda oo macnaha waa maxay hadduu ruuxii la salaamay wacalayka un uu yidhaaho jawaab iyo radin miyay noqonaysaa mise ma noqonayso markaa laba wej baa jira buu leeyaho de waa asxaab alwujuuh maha kalaamkii shaaficiiyo qowlkiisii ee waa ay mujtahidiintii madhabka ijtihaadaadkoodii labada wej wuxuu leeyahay midi radin bay noqonaysaayo cadafkan layskuba cadfay baa keenaya inuu jawaab yahay marka waa radin ee wejka labaadna may radin ma noqonayso iyadoo la dhameeyo asalaam la raaciyo mooye marka wejka ahaa waa lagu kaaftoomi karaa wacalayka oo way kama gudaysaa ayay tani daliil uba tahay laakiin wuxuu leeyahay sheekhu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axwaashiisi iyo salafka axwaashoodii dee salaamtii oo dhan oo la wada celiyey bay arrintu taas ahayd oo wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi la yidhaah ama wabarakaatu la raaciyo kolley waa masale salaam aan kuba soo maray way dhici kartaa xadiid kale inaan helo oo iyadoo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wacalayka yidhi uu kuba kaaftoomo daliil uba noqda halkan riwaayadii ibn cabaas sheekhu saasu kuba kaaftoome xadiidkani waa riwaayadii cabdullahi bnu saamit can abi dar ibn cabaas can abi dar waana riwaayada mutafaqa way noo dambaysaa taa iyada waxaa ku sugan salaamtii oo dhan ayaa kuba sugan marka haddaan dee waa waaqaco keliye ee abudar kaba waramaye aan taa eegno waxyaalo kala duwan oo udhexeeyoon arki doonaana way jiraane aan taa eegno iyada waxaan odhanaynaaba halkan dalaaladaasi dee riwaayadan bay ka maalan ka maqan tahay riwaayadii kale xadiidka way laba socotaayo markaa masaladii daliil uma noqonayso dee daliil kale un waa jira xadiid kale oo dee taas kolley jawaaba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin halkan markay riwaayo kale oo inoo dambayso inuu salaamtii raaciyey ay laba socoto ay jirto xadiidkuna waa waaqaco keliya ka wada waramaya tacadud laguma xambaari karo iyada markaa waxaan odhanaynaa markan taa kale la eegno iyada dee dalaaladii ma jirto waa riwaayadan bay halkan kaba maqan tahay ama riwaayada cabdillahi bnu saamit ayuun baan dhambayn baan odhan karnaaye bal waxa weeya dee laakiin labada wejuu sheegaya taasba weeye markaasaa muxuu yihi fahuwa uma qaale wuxu uhi man anta yaa tahay oo dee yaad adigu xaggeed adigu tahay oo dee waa arkaa shaksigiiy laakiin waa cidda uu yahay iyo taas tireer maka maahe qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi min khifaarin anigu nin reer khifaaraan ahay qabiilo saan soo marnay dee kinaana waatian xalay intaan soo yar taabanay fadahab waa yahay qaala wuxuu ihi abudar baa odhanaya faahwaa waa fidiyey oo biyadii rasuulka ilaahay gacantiisii fawadaca uu dhigay asaabica calaa jabati oo markii onsaa uu min khifaar yidhi ayuunbuu intuu gacantiisiibuu ama farihiisiibuu wejigiisii saa dul oo dee halkaa dusha uu duldhigay wejigiisa taasoo kale saasaa rasuulka ilaahay sameeyey faqultu fii nafsi waa hadalkii nafsiga ahaa waxaan isidhi oo naftaydii baa idhi kariha wuxuu nacay an intamaytu ilaa khifaarin inaan u abtirsaday reer khifaar malaa taasuu nacay oo saas daraaddeed buu tan u sameeyey saasaan isidhi kale khifaarna dee xalayna waan soo yar maray waa reer reer kinaanaa qoraysh kinaana isugu imanayaan waa reer kinaana markaasooma si kala dheero qoraysh marka ay noqoto waana deegaankaabay degi jireen bal aqrac ibnu xaabis iyo hadal uu leeyahayna markaan halkaa gaadhno khifaar iyo fadligooda iyo waaba inoo iman doona insha allahu tacaala isagoo lahaa cid kaleba kumay raacine de nimankii xujaajta xadi jiray kifaar iyo qolooyinkaas iyo qolooyinu tiriye ayaa dadka ku raacayba ayihin aqraco rasuulka ilaahay taa kuma yidhi rasuulka ilaahayna dee dadkii uu isagu ama reer tamiimkii uu kaba dhashay iyo reerihii kale dee uu maqaamka sare u yeelayay sida asad iyo qolooyinkii qadafaan iyo waaka ayaa rasuulka ilaahay ugu jawaabay iyagaa ilaahay agtiisa kaga khayr badan kuwaas oo dhan oo waa waxay noo dambeeya insha allahu tacaala laakiin de arrintan inuu rasuulka ilaahay aamusay iyo ficilkan kaba muuqday ayuu isiri malaa arrintaasaa jirta wuxuu yihi markaa abudar baa inoo wada faqultu fii nafsi kariha an intamaytu ilaa khifaarin fadahabtu markaasaan tegey oo waan doonay aakhudu inaan qabto biyadi rasuulka ilaahay gacantiisa inan qaadon qabto faqadacanii waxa iga joojiyey iga manciyey saaxibuhu waa abu bakrin qadacanii nabacnaa waa kafanii wamanacanii weeye qadacahu iyo qadacahu labadaba sulaati iyo rubaaciba ficilku waa u yimaada macnaa kafahu wamanacahu weeye iqdacuu hadihi اlanfusa fainahaa dalaca ma dulaca oo hadal lahaa xasan albasri o nafustan waa dee tadaluceeda badan iyo damaceeda badane manciya joojiya waa dee ruuxa naftiisu sheegaya iyo waxyaalaha bal maala haddaba qadacanii oo manaa kafanii wamanacanii wa kaana wuxuu aclama mid u aqoon badan oo bihi waa binabiyi salى اlahu alay waslm de isagana iga yaqaana xaalkiisao uu iga joojiya uma rafaca raasa rasuulka ilahi baa madaxiisii sare u qaadayoo uma qaala wuxuu hi mataa kunta hawna waa ilaa goormaad halkan kuba sugnayd ilaa inteed halkan joogtay qaala wuxuu yihi abudar qultu waxaa hi qad kuntu haahunaa mundu halaaثiina bayna leylati wa yowmin kale riwaayada dambe waxay nooga iman shan iyo toban waa dee isla miduuno marka habeenkii iyo maalintii la kala tiriyo soddon bay ahayd haddii la isla tiriyana dee shan iyo toban bay noqonayen intaasaan joogay adig waa شhan iyo toban habeen oo dee maalmahoodii la socduu joogay qaala wuxuu yihi faman kaana yudcimuka yaa ku quudinayay intaas oo wax ku siinayay cunto qaala abudar baa yihi qultu waxaan yihi ma kana lii طacaamu cunta aniga iimay sugnayn ilaa maa u zamzama zamzam biyihiisa uun mooye welibana fasamintu waan naaxay xataa takasarat cukanu badni waa laftigii imakaan soo maray cukanna waa jamcu cuknatin horena waa ti aynu usoo maray dee kitaabka un wamaa ajidu ma helayo oo calaa kabidii calooshayda sakfata juucin ama sakfata juucin waa gaajo raadkeed jire dacfigeed tamar daradeed alamkeed waxaan ka helayaa maba jirto qaala markaa rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inahaa mubaarakaة inahaa طacaamu docmin inahaad waa ceelkan zemzam dee waa biyihii bay noqonaysaa mubaarakatu mid la barakeeye weeye ilaahay baa subxaanaه watacaala barakeeye oo barako uba yeela de waxay kuma soo baxdayna barakadaasay ahaydba inahaa acaamu docmin manaa inahaa acaamu docmin macnaha waa adigu cunto ee ruuxu kaba dhergo ama waa wax wax dhergeya taas bay noqon bal lafdiga horta mubaarakatun dee way barakaysan tahay weeye barakaduna laakiin dee nin kastaba waxa weeyaan walaa uma yeelanayse qurdubi baa wuxuu dhaha raximah اllahu tacaala tadharu barakatuha calaa man saxa sidqu waxasunat fi biha niyatu waa hadalna meesha dee kolley barakadeedu waxay kaba muuqanaysaa ruuxa dee sidqigiisa iyo runtiisu ay wax sugan tahay niyadan waa arinkan rasuulka ilahi yihi maa zamzama lima shurib wuu ictiqaadsan yahay inay barakaysantahay buu ictiqaadsan yahay in dee ilaahay subxaana watacaala ruuxa niyadiisa ku siinayuu ictiqaadsan yahay ruuxa caynkaasa ayay barakadeedii kaba muuqanaysaa ee ruux biyo un ay u tahay biyo u tahay bal ay biyaha kale ay uga aanay ugaba duwanayn ina waxba uma tarayso weeye biyun bay u noqonaysaaye waa ruuxii ictiqaadsanaa wixii kuba yimi ee dee barako ahaa ee rasuulka ilaahay nooba sheegay kolley xadiidan waa jira maa zamzama lima shurib soo arooray waana xadiiثu jaabir bacdigood culimada kalaam bay kaba keeneen kolley albaniyana waa tasxiixiya saxiixa jaamice oo waxa weeyaan zamzamka biyihiisu waa wixii loo cabo ujeedadu wixii ruuxu u niyeeyo taas aimo waaweyn iyo culimo waaweyna ictiqaadkaa lahaa iyagu niyadaa fiican lahaa maطaalib iyo waxyaalo kala duwanay uba cabeen ilaahay subxaanaه watacaala waa kuba gaadhsiiyey ama cilmi ha noqoto xifdi haba noqoto waxyaalo ee arinku waxa weeye saa uu qurdub yidhi waxay ku xidhantahy waa ictiqaadka waa niyada ruuxii waxaan dee arinkan rumaysanaya xadiidkii rasuulkii rumaysanaya dee arintii laynoogaba waramay niyadaa kuba caba waa kay u barakaysantahay ka kale biyo un bay uba tahayba weeye markaa taasna maxay keenaysaa kol hadday barakaysantahay in la barakaysto waana ta keenaysa dee halkaa ha laguma cabe in xataa la naqliyo oo dee tirmidi baa inooguma sugan isagu waa xasan qariib uu yidhaahaa bal maalan inuu caaisha ay qaadi jirtay oo way la tegi jirtay biyaha intay dhaansatay dee madiine laba qabanaysay markaasaa maxay ahayd waxay sheegaysay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu saa yeeli jiray kaana yaxmilo bal de isagoo aan weli reer maka islaamin suhayl ibnu camrin wuxuu kaba dalbay inuu usoo diro biyo zemzam uuba soo diro waa usoo dirayna waana qaadi jiray xadiiskana tirmidi buu inooguma suganya rasuulka ilaahay waa caaisha iyadoo taa yeeli jirtay haddaba waa tan oo maa u zamzami lima shuribe laakiin waa markay niyada ay noqoto wey haddii aanay taas ahayn oo de waxa weeyaan iyada taasi dee biyun bay uba tahay wax alla wax ugu jira iyo ma jirto oo de biyun bay unoqonaysaa biyaha kalun bay laba mid tahay taasi waa qaybta hore inahaa mubaarakatun inahaa dacaamu ducmin bal lafdigu sidan buu kuba yimi isagoo weliba isu idaafaysan bay riwaayadu kuba timi waxaana sharaxa iguba sugan de qolooyinkiina waa sharax haysataane macnaa dacaamu ducmin tushbicu shaaribahaa kamaa yushbicuhu dacaam kii cabayey bay dherginaysaa sia uu dacaamku uba dhergiyo macnaa cibaaradan horta dacaam waa wixii dee cuntadii waan garanaynaa lafdigan ducmina waxay kaba dhigeen inuu yahay bma masder bimacna alakl iyo adowq waa cunid iyo taas oo kalea markaa waana tan laysu idaafeeyey oo dacaamku markuu yahay ismu lima yutadacam waxaan la cuno uu magac uba yahay ducmigiina ay ka dhigeen cunitaankii la cunayey macnihii markaa maxay noqotay oo de ay kuba fasireen watan ay kuba fasireen dacaamu yushbic wey waa cunto wax dhergisa oo waxaan leenahay cuntadii waa dacaamkii طcmigiina waa cunitaankii laba cunayey marka waa wax la cuno oo dee wax dherginayo laguba dhergayo waana cibaarada unawoy kaba cabiray macnuhu yahay ay tushbicu shaaribaha taas oo kaleo manaa halkii de ay ahaan lahayd dacaamu yushbaacin ama dacaamun yushbicu oo dee صifa ay u ahaan lahayd baa sifadii loo idaafeeyey manaa ismigii baa sifadiisii loo idaafeeyey haddii la kala sifaynayo waxay ahaan lahayd ba waa dee dacaamun yushbicu weeye ama yushbacu minhu lagaba dhergo waa dacaam fiican oo laga dhergo wax dhergiya taas bay ahayd macnuna waa kaa weeye waa laysu idaafeeye waa arinkan cabitaankeedu cuntuu noqonaya sharaab buu noqonaya markay niyadaatay waana taa dee kaba muuqatay صaxaabigan jaliilkaa waxa weeyaan marka la eego xadiidka maa zamzam iyo lima shurib iyo a'imadii niyaadkii dee iyo waxaan ictiqaad dhaba uba lahaa ee arinkan rumaysnaa niyaadkii ay uba cabeynaya ilaahay gaarsiiye dee kutubta taraajimtiya taariikhda iyo waxyaalo waa dee kolley way badan tahay ba ee muhimku waa waxaan waa niyadan iyo sidqiga iyo ama dee sixat alqasd iyo niyadan ayay dee ka dhigaanaysaa barakadan iyo dhergintan iyo waxaani kaba wada imanayaan inahaa mubaarakata inahaa dacaamu dacmin faqaala abu bakrin ba wuxu uhi ya rasuula اllahi idan lii ii fasax fii acaamihi wa fii iطcaamihi weeye aleylata inaan caawa martigeliyo i idan faاnطalaqa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa tegey abu bakr rasuulka ilaahina waa raacay guri bay wada tegeen waاnطalaqtu macahumaa aniguna waan raacay fafataxa abu bakrin abu bakr baa wuxuu furay baaban albaab macnaa waa aqalkiisa dhexdii de waa albaab markaa aqalkiisa un kaba mida ayuu furay fajacala wuxuu guda galay yaqbidu inuu qaadayo qibdoonayo lana anaga min zabiibi daa'ifi waa cunto guriga u taalay zabiibkii daa'if oo yaalay ayuu nooga soo qaadayey nooga soo qibdoonayo kolba uga soo antoobanayay dee min zabiibi daa'if wa kaana dalika zabiibkaasna wuxuu ahaa awala طacaamin cunto kii ugu horeeyo akaltu aan cunay biha ay fiiha maka dhexdeeda uma kabartu maa kabartu ay uma baqiitu waan baaqi noqdo maka waan joogay maa kabartu intii aan joogay weeye laftiga kabarana kolley waxaan filayaa nagamana dheerayna inuu laba macno isudida kuba yimaado halkii alkaabir baynu kuba soo maray oo bimacna albaaqi iyo bimacna almaadi imaka halkan bimacna baqiitu baan kuba fasiraynaa tegidna waa noqdaa iyo wax tegey oo waxaan ku baaqi noqday maka intii aan ku baaqi noqday adigu muddo aanu inoo xadidin dee shan iyo tobankaa habeena hore mooyaane muddo kaleu sii joogay uma ataytu waan u imi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi inahu qad wujihat lii rasuulka ilaahi baa ku yidhi inahu shanii qad wujihat waa lai jiheeyo lii aniga ardun dhul daatu nakhlin timir leh la uraha una malayn maayo ilaa yasriba yasrib inay tahay ujeedadu waa wixii la tusay horeynu usoo marayno bal arrinkaas inuu rasuulka ilaahi kuba manaamay isagoo u hijroonaya dhul dee leh dhir timira leh oo markii hore dee uu meelo kale uba qaatay laakiin markii dee hijradii ay dhacday uu ogaaday in ama dee ay bilaabantay asbaabaheeda ay bilaabeen in madiine ahayd taasi waana ti uno manaa waxaa lai jeediyey lai jiheeyey oo manaa lay tusay jihadeeda dhul dhir timira leh la uraho umana malayn maayo ilaa yasriba inay yasrib tahay mayo waa magacii hore madiine lahayd dee rasuulka ilaahay markii dambe u tegey waa kii daaba iyo kuba magacaabay magacyadii kale barhkood aynu soo marnay lafdigana bal nahyi baaba kuba yimi dee tani waa waktigii hore ee magacaaba aanu kaba bedelin beryihii dambena haddii magacii laba isticmaalay waa taan ahayn dee horta libayaan iljawaas iyo litacriif iyo taas bay ahaydoo lafdigan yasrib min atasriib haddii la eego dee allowm iyo waxyaalaha caynkaasa waa lafdi dee iska madmuuma waa kaa rasuulka ilaahay dee baaba iyo ilaahay kuba magacaabay dayiba iyo dee almadina iyo waa taasi allah uraaha ilaa yasriba faalanta adigu ma tahay oo marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaaba waktigan uu abudar yimi md maka ee uu islaamay inaanay sanadii ugu horeeyee bicsada ahayd ee waqti dambe ay tahy waa waqti hijradii ay dhowdahay xadiidka ayna tusaya bal xadiidka dambe ibnu cabaasnata iyada inooguba sugan inuu cali uu martigeliyey calina la yidhaha waqtigii bicsadii toban jir buu ahaa lasoo diro waa waqtigaa uu islaamayna toban jir buu ahaa dee haddii sanadii koobaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad ay tahay cali dee nin hawshaasoo kala qabto oo ruux martigeliyo san oo kale ruuxa gariiba ula hadlo saa u qaabila muu noqdeen da-daa saddexiyo toban jir iyo labiyo toban jir iyo ee waa sanadii dambe tanna waa tayna tusayso inuu waktigu waktiga dee dambe uu ahaayo hijradii un wax kaba yar horeeyey un xadiidka intan dambe aynoo faa'iideyneysaa fahal anta adigu ma tahay mubaligun mid gaadhsiinaya canii xaggayga qowmaka tolka tolka wax maga gaadhsiinaysaa risaaladan iyo dacwadan asalahu ilaahay wuxuu mudan yabe waxaa lagaba yaabaa ilaahay an yanfacahum inuu ku anfaco bika adiga oo qowmkaaga inay kugu islaamaan adiga sababtaayoo ilaahay iyagii anfaco islaam gelinteed iyo aqbalkeedu kuwa anfaco adiga sababta oo wayaajuraka fiim de kol haddaad ugu yeedhay adigu ay ku aqbaleenna ajri ilaahay taa kaa siiyo isagina aqbal dee kolley bal xadiidka dambena waa inoo dambeeya xadiidka ibnu cabaas wax ziyaado halkan aan inooguma sugnayn baa inooguma iman waxyaalo kala duwan bay isla dheer yihiin tiibuu yeelay oo de waa kan qoomkiisii de waxaanaynu xalay soo maray markaa inaanay reerkoodii la deganayn meel maka aan ka fogeyn inay deganaayeen oo reerkooda mar hore ay kaba soo guureen artigiina way kasoo guureen waa ti aynu soo maray imika laakiin dee markan rasuulka ilaahay dareen reerkii bay kuwa noqon doonaan siday noo soo socotee adigu siibuu yeelay uu ka tegay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh hataa markii lasoo hijroodayna dee tiko malaa khandaq dabadii unbuu yimi waayo beder iyo uxud iyo dikri kuma laha ma jooginbe bacd alkhandaq un baabuu yimi isagoo abudar markaasi faataytu unaysan unays baan u yimi waa walaalkii faqaala wuxuu igu yihi maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan ihi sanactu waxaan sameeyey anii qad aslamtu wasadaqtu anugu waan islaamay waanan rumeeyey taasa qaala markaa wuxuu yihi unaysoo walaalkiya maa bi aniga iima sugnaanin raqbatu nicib aan naco iyo jeedsi aan ka jeesta can diinika diintaada oo aniguna diin diintaada nacaya ma ihi dee raqbana kol hadday cani ka dambaysa waa icraad iyo nicib iyo karah markaa kol hadday taa tahay fa inii qad aslamtu wasadaqtu aniguna waan islaamu waan rumeeyey taas bui de horena waa kii usoo arkey lahaa run buu sheegaya waa kii ina soo yidhi aynu soo aragnayn faatayna umana hooyadayaanu u nimi waa labadoodii faqaalat markay u sheegeen arrinkii ayaa waxay tidhi maa bi raqbatun can diinikuma iyaduna waan di ku raacay tidhi raqbo iyo nicid aan nacayo ka jeedsanayo diinteena aniga xaggayga kuma sugnaanin fa inii qad aslamtu wasadaqtu faxtamalla waanu guurnay dee halahoodii iyo geeloodii bay kaxayseen alaabtoodina way rarteen xataa ataynaa ilaanu u nimi qowmanaa tolka iyo khifaaran reer khifaara faaslama way u bandhigeen waa labadood dee waa qoyskan socda faaslama way islaameen oo nisfahum reerkii qabiiladii kala barh baaba islaamtay weli hijiradii may dhicin oo rasuulka ilaahi muu soo hijroon dagaal iyo kumay islaamin ee kala barh baaba raacay abudar wa kaana yaumuhum haddaba dadkaa islaamay waxaa tukin jiray ima ibnu raxadat alkhifaariyu ninkaa ima ibnu raxada la yidhaaho alkhifaari kolley hamsadiisa kasrana way ku dabdiyaan fadxana way ku dabdiyaanoo markaa labada wejba in aymaau la yidhaah iyo in imaau la yidhaaho isagu qaadiciyaado wuxuu yar ishaaray inay fadxadu raajaxtay oo aymaau in la yidhaahee laakiin imaam nawowi baa wuxuu leeyahy walaysa biraajixin taasi raajix ma aha bal waxa weeyaan ima ibnu raxadata waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida xudaybiya waa joogay inan uu dhalay oo khufaaf ibnu ima la yidhaahna waa jira isaguna xudaybiya joogay adugu bal markaa ninkaasoo wakaana sayidahum sayidkoodu ahaaye bal isaga ayaa tukinayey wa qaala nisbun barhkoodna waxay yidhahan waa deeya qabiiladii qeyb ahaani ida qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm almadinata rasuulka ilaahi markuu madiine yimaaday dee waa ka yihi waan soo hijroonayaaye aslamna markaasaanu islaami doonaa faqadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm almadinata madiine ayuu yimi faaslama niصfuhum albaaqi niصfuhum intoodii harsanaydna way islaameen wajaءat aslam waa reer iyaguna aanay kala dheerayna degaan ahaan iyo malaa qabiilo ahaana waa reer aslam asxaab badan baa kaba soo jeeda qolooyinkan aslamiyiinta o dhan wajaءat aslam reer aslam baa iyaguna yimi oo waa markii uu soo hijrooday rasuulkii ilaahay faqaalu waxay dhahaan yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow ikhwatunaa walaalahayo weeye nimanka reer khifaar muslimu waananu islaamaynaa anagu calى اladii kii korkii aslam wa calى diin اladii aslam anaguna iyagaanu la midnahay waanu islaamaynaa iyaguna dagaal la-aan xarba la-aan taas ayaabay islaameen على الذي أسلموا عليه فأسلموا iyaguna way iسلاameen فqاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم غفاr غفر الله لhا وأسلم sاalمha الله مaعنaa waa dee شhرفtan ay muteen iسلاamkan ay u degdegeen iyagoon wax dhib ah iyo wax dagaala iyo waxyaalo taas aan laguba qaadin ayaa rasuulka ilaahay bal aan rasuulka ilaahay dee cid saasa uba dirin reere ka sokeeyey aanay islaamin markaasuu yihi bal madiina markaa dee markuu hijroodayna xataa reer madiina qayba may islaaminba oo dee markan dambe munaafiqiintan iyo waxyaalahaas qabiilo dhan ayaa dee barhkood islaam ahayn oo markii dambe dagaalkii beder dhacay ayaa wixii dee nifaaq dee islaamnimo daahirsanaya munaafiqiintana waktigaasu baabay arrintooda intii hore gaalnimadooda ay caddaysanayeen dad kalena way islaamin markaasoo reeraha qaarkood baa dee qaybo dhami aanay islaaminba iyagu laakiin waa kuwan hore u islaamayo khifaar kafara allahu laha waa kelimadee ama duco magacoodii uu ka soo jeexay reer khifaar allah u dembi dhaafo ama ilaahay waa u dembi dhaafayba waa aslamu reer aslamna saalamaha allah allaha nabadgeliyo ha badbaadiyo ama halaba heshiiyo bal intan xadiidka mar kaluu soo celin doonaa waa intan jumladanuun marka dambe in gaadhno halkaa qabaaisha barhkood fadaaishooda intan aan fadaa'il kuma jirno intan baa inooga soo noqon doonta xadiidkii riwaayadda way dheeraatee bal riwaayadii hore laba dariiq baa inoo dambeeya xadiidka ibnu cabaas baa inoo bilaabi doone kolley dee mafhuumkeedii guud waan haynaa hadhow ka kalena waxay ku kala duwan yihiin baan arki doonaa xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliي qaal akhbarana ndr bnu shumayri qaal xadaثana sulaymaan bn اmugiiraةi qaal xadaثana xumayd bnu hilaali bihada اisnaadi isnaadkaas xumayd bnu hilaal markii horeba sanadku inoogu sugnaa marka maxaa ka dambeeya waa can cabdillahi bn saabit can abi dar markaa hore sulaymaan اmugiirana xataa waa ku jiray un waxa ah sheekha muslim oo hadab ibnu khaalid ahaa dee hudbana laba yidhaaha alasdi ayaa maanta sheekiisi isxaaq ibnu ibrahim iyo ayaa meesha yimi iyo nadr ibnu shumayl labada sanada kan dambe ayaa ka yar badan kaa hore wazaada bacda qowlihi wuxuu ziyaadiyey qowlkiisii dabadi uu yihi qultu fakfinii xataa adhaba faandura qaala nacam wkun calى xadari min ahli makata fainahum qad shanifuu low watijahama macnaa waxa weeye halkii aynu soo marray casharkuba inooga soo bilaabme uu yihi reerka iyo hawshiisa iga kaafi si aan u tagoon bal arinka u soo eego ayaa riwaayadan uu imika xumayd ibnu hilaal ee dambe isxaaq ibnu ibraahimna sheekha muslim yahay ziyaadaa la socotay ziyaadadan ah inuu yihi walaalkii ha ee laakiin wakun ahaw calىa xadarin digtooni ka digtoono min ahli maka reer maka iska ilaali oo iska jir sababtuna muxuu u leeyahy tan waa kan sii tacliiliyey fainahum iyagu qad shanifuu low way naceen anaayo macnaa abqaduuhu weeye ashaan waay watajahamuu weji bay u ururiyeen oo ujeedadooda xidhiidhkeedii imaka ma fiicna in jahmi waxaa la idhaha wejiga ruux cabuuska ah ee dee la nacaye dee waxuu ku qaabilo shaksi shanifana macnaa waa ashani almubqid weeye waa ruuxii dee bal maalan ama dee ashanif haddaan idhaahno haddii shanifo ficilkabaan isticmaalo waa kii calool xumaaye wax nacayey haddaba wuxuu leeyahay reer maka way nacsan yihiin oo way naceen dee ninkan aada kuma socoto waa rasuulka ilaahay buu kuma socday weji adag oo aada u keliyahana way ku qaabileen bal ka digtoona way iska jir yaanay dhibaata kusoo gaadhin waayo ciddii isaga ku socotona dee lama soo dhaweynaya dhibbaa uu laba kulmayaan waana ti aynu soo marray dhibtii kalaba kulantay waa dardaarankaasuu siiyey xadaثna taasi bal waa dariiq kale mid saddexaad xadaثna moxamed ibn musanى اcanaziyu qaala xadaثna bn abi cadiyin qaala anba'na bnu cawni can xumayd ibni hilaali can cabdillahi bni samit xumayd ibnu hilaal iyo inta ka dambaysa waa intii hore inta hore asyarbla bedeshay raggana nin cusubi inooguma jiro dee alcanazina maxamed ibnu musanana waa raggii dee boqolaalka xadiidi muslim kitaabkeenan uu kuba lahaayo aad buu uba badan yahay oo dee markaas ibnu abi cadina awogii baa loo tiriyey horeynu marar kala duwan usoo marnay maxamed ibnu ibraahim ibnu abi cadi weeye ibnu cawnna waa imaamkii cabdullahi ibnu cawn weeye marka muxuu yihi can cabdillahi bni saamita qaala qaala abu darin yabna akhi wuxuu la hadlayaa cabdillahi bnu saamit sallaytu waan tukaday sanatayni laba sannadood de baltii horena saddex bay ahayd waa laba riwaayo un waa raawi keliya wada warinaye laakiin markay cadad noqoto ishkaal ma jiro waxaa dhici karta laba sannadood iyo inay wax ahayd marka riwaayada hore saddexdana de waxay kaba cabirayeen jabrulkasri intii jajabka ahayd ama dee dhindhinayd baa la buuxiyey oo saddex baa lagaba cabiray markii laba sanadood lagaba cabirana intii ziyaadada ahayd een iskuma buuxin baa la tuuray ilqaaulkasri iyo jabrulkasri waa aduu dariiqyo ay maraan markay waxyaalahan oo kale dee aan tacadud lagu xambaarayn ee laba jamcinaya ay kuba jamciyaanoo qaybna intii dee labada sandadood dheerayd in saddex sandadoodna gaadhin baa layska tuuro tiradii dhammayd baa lasoo qaatay kuwana kuwii baa laiskaba buuxiye waana laba dariiqo iska macruuf macruufa ama maxuud ay maraan khaasatan kolkool markay waxyaalaha sidana ay jamcinayaan qabla mabcahi nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala qultu waxaan idhi faina kunta tawajahu cabdullahi ibnu saamid baa odhanaya xalay intan ba waan soo maray xaggeed u jeedsanaysay kolley tawajahna sna xalayba soo sheegneen dee horena waa tatawajahu unoo labadii tobood mid ahaanun ba de ama de si de ikhtisaar ahaan loo geyn jiray sida tanazalu lmalaa'ikatu iyo wixii nadaa'irteeda ahaa qaala wuxu uhi xaysu wajahna xaggeed u jeedsanaysa salaada tukanayso de imika waan garanaa qibladaa loo jeestay adu xaggeed u jeedsanaysay weye markaasuu yihi de wax xuna fadli buu kaba mid ahay xaggii kolba ilaahay ii jeediyo wاqtasa xadiiثa xadiidkii hore uu dabagalay oo xadiidkii hore mid laba mi min naxwi xadiiثi sulayman ibn اmgiirati sulaymaan bn اmgiirati oo cabdالlahi bn cawn xadiidkii sulayman ibn mgiira can xumayd aynu kaba soo baxnay kii oo kale ayuu waday waqaala fi xadiiثi xadiidka wuxuu kuba yihi waa inahii ay ku kala dunaayeen ama ziyaadada riwaayada ibn cawn fatanaafara ilىa rajuli min alkuan waataynu soo maray munaafaradu maasilkeeda hore waa mufaakarada ee macnaa taxaakamaa weeye iyagoo dee faantamay isu faanoo anaa kaa shicir badan iyo anaa kaa shicir badan ay u baahdeen cid kala xukumta bal dee waatan rihaano jiray oo ninka saaba geeliisii uu soo dhigay halkan oo uu yihi haddii adiga lagu xukumo geelaygaasba waad kaxaysan ay sharatamayeen tanaafara bmacnaa taxaakama waxay isula tegeen si u kala saaro u kala xukumo ilaa rajuli min alkuhaani kuhaantaa kaba mid ah qaala falam yazal akhi kamuu suulin walaalkay abudar ba hadalkii wata unaysun unays ahi yamdaxuhu inuu ammaanayo xataa galabahu nakaankiibuu ammaanayey ma aha ee waxa weeyaan dee yanshudu shicran fiihi madxun weeye shicir madxiye amaani ku sugan tahay ayuu tirinayay kii kalena waa tirinaya ilaa uu ninkii dee markaa kii kala joogsaday oo uu ka qaalib noqday oo uu ka shicir batay unays oo waa wax madxi kuba sugan yahay amaani ay kuba sugan tahay ayuu tirinayey kana waa tirinayey markii dambe dee ninkii baa wadi kari waayey qaabili kari waaye oo markaasuu deeta waxa weeyaan ka qaalib noqday unays deetuu kaxaystay faakad qaala faakadnaa waanu qaadanay sirmatahu waa halihiisii ama qadcicii geel ahaa u ninkii kale lahaa ayuu dee ka helay labadiiba iskuba darsadeen fadamamnaha ilaa sirmatina halaha iyagii ama intii geel ahayd aan lahayn ayaanu u geysanay ninkan geelihiisi waxba umay celinaba ka qaateen wa qaala ayضa fii xadiiثii wuxuu kuba yihi waa marka leega ibnu cawn riwaayadiisan uu can xumayd kaba wariyey abudar baana hadalka watee qaala fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه waslm fadaafa biاlbeyti wasalaa ragcatayni khalfa اlmaqaami maqaamka gadaashi qaala wuxu uhi faataytu waanu imi fainii anigu laأwalu naasi dadka ugu horeeyaan ahayoo xayaahu bitaxiyati اlislaami de waa qeyb ilhaamun baaban leenahay ee waktigani say uu kuba dhawaaqay kelimadani oo qaala wuxuu uhi qultu waxaa ihi assalaamu calayka ya rasuul اllahi qaala wacalayka asalaam waatan halkan sheegaynay bal xadiidkan duruqdiisiiba weeye markaa kol hadday tani tahay dalaaladii hore imaam nawowi raximah اllahu tacaala uu sheegayey dee xadiidka kuma sugnaanayaanoo waatan riwaayadiisii kale wacalayka asalaamu man anta wafii xadiidi aydan waxaa ku sugnaa faqaala wuxuu uhi mundu kam anta haahunaa imsaad halkan joogtay qaala qultu mundu khamsa casharata isma anfeeyaan tan شhan iyo toban habeen iyo maalin la wada tiriyey weeye taa horena waa la kala tiriyo soddon bay noqotay wa fiihi waxaa kaloo riwaayadiisa kuba sugnayd faqaala abubakrin ba wuxuu yihi adxifnii bidiyaafatihi leylata bacnaa adxifnii waxaad igu karaamaysaa rasuulkii ilaahayow ood igu khaas yeesha bidiyaafatihi sooriyeyntiisa iyo martigelintiisa leylata habeenkan caawa aan martigeliyo macnaa rasuulka ilaahay buu weydiisanayaa inuu tan isaga ee ikraam buu ku tirinayaa kol haddii uu u ogolaaday rasuulka ilaahay inuu kaxeeyuu martigeliyo inuu caawa sooriyeeyo ashaysiiyo ama martigeliyo taa igu karaamee lafdiguna macnaa khusani biawakrimn ahluluqu kaba soo naqlinaya atuxfa bal wuxuu markaasoo xada la reebo atuxafa haddii laba yidhaahna waa luqo kale maa yukramu bihi اlinsaanu insaanka waxaa lagu karaameeya la yidhaha ficilkana adxafahu buu noqonaya waatan kutub kala duwan culimadu ay magaca kutubtooda kaba dhigeen almahan tuxfat اlmuxtaaj iyo tuxfat اlqaari oo kale iyo tuxfat اlmuriid iyo dee magacyada markaa tuxfa ay kuba sugan tahay ee tuxfat اaalib saka ibnu kahiir ee uu tabiha ku takhriijiyo mee mukhtasarka ibnu xaajib uu ku takhriijiyo oo kale iyo tuxfat aalib bal markaa waa kelimadan oo ujeedadu waa ruuxii aalibka ikraamkiisii ama dee ruuxii bal masalan qaariga ahaa ama taas oo kale maamuuskiisii ikraamkiisii sooriyeyntiisii oo kale noqonaysaa waa magacan kutubta kala duwane dee culimmadu ay in badan ay isticmaaleen markaa macnuhu waabatan adxifnina waa ficilkii imika bal tan waxa weeye xadiidkii hore he cabdillaahi ibnu saamit xadiidka muslim un baa le bukhaari ma laha halkaa kuba dhaafayna riwaayada way ka koobantahy way ka yartaytay ibnu cabaase waan raacinayna wuxuu hi markaa muslim وxadثnي ibrahيم بن محamed بن crcrة الsamiي ومحamed بن mahdiye ومحamed بن xatim ban ujeeda وتqaربa في siyaq الxadيiث marka ibrahim بن محamed iyo محamed بن xatim xagga marka la eega siyaaqa dee macnaha way wadaagsadeen waana isku dhow yiine walafdu ibni xaatimi lakiin lafdiga soo socda waa ka ina xaatimo qaala waxay idhaaheen sheekh keliya wada leeyihiin xadaثana cabdالرaحmaan ibn mahdiyin qaala xadaثana اmuصنى bn saciidi can abi jabrata can ibni cabaasin qaala koley dadka horeynuu soo aragnay horeynuu soo aragnay abu jabra xataa dee ilaa kitaab اiman iyonati aan kuba soo arkayna qaala wuxuu ihi ibn cabaas marka iبن cabaas isaga abudar buu kaba warinaya imika waa riwaayaة صaxaabiyin can صaxaabiyin halkaa hore iyada riwaayaة taabiciin can صaxaabiyin bay ahayd riwaayadana bukhaariyo mslimba way wadaagsadeen bal bukhaaritadumu kuba gaabsadee taa kale muu dhigan lama balaga markuu soo gaadhay abadarin mabcaث الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay soo dirkiisii lasoo diray bimakata isagoo dee maka rasuulka ilaahay joogo markuu maqlay qaala wuxuu ku yihi laakhiii walaalkii waana ti aynu soo marnayba xalay taa irkab ful raaxiladaada ilaa hadal waadi waa maka waadigaas maka bal orod qabo oo faclam lii waxaad ii soo ogaataa cilma hada rajuli ninkan warkiisa iyo cilmigiisa aladii yazcumu sheeganaya anahu yaatihi lkhabaru min asamaa inuu khabar xagga samada ugaba imanayo fasmac min qowlihi hadalkiisa bal soo dhegeyso soo maqal uma atinii ii kaalay oo warkiisa ii keen فانطلق الآkخر kii kalaa tegey waa unays bal bukhaarي halka waxa kuba sugnayd فانطلق الأkخ waa isla macnoon waa walaalkii abudar walaalkii baa tegey xatىa qadima makata ilaa maka yimi وasamica min qowlihi rasuulka ilaahay hadalkiisiina waxbuu kaba maqlay waa qur'aankiiba taa u aqriyayey ثuma rajaca ilى abi darin abi dar buu dib ugu laabmo faqaala wuxuu yihi ra'aytuhu waan arkay yأmuru oo waxaan arkay yأmuru xaal uu amrayo bimakarim اأkhlaaqi akhlaaqda teeda fiic fiican ayuu dadka amrayay oo dee hadday tahay sidqiya hadday cafaaf tahay hadee se adigu dee akhlaaqda fiic fiicnayd ayuu dadka isagoo faraya ayaan arkay wa kalaama ma huwa bishicr kolley dee wasan ba iyada halkan inoogaba sugan kalaama waxaan filaya shaarixuna kamabuu hadlin kalaamana haddaan dee kuba cadafno halkii hore ra'aytuhu kalaamka wax la arka maaha oo ma odhi maka wa kalaaman waxaan arkay hadal maa huwa bishicr dee kalaamku laa yura waa la maqlaayoo kale marka dee waxaa iyada inoo jirtay inaan halkan iskaba qadarno ficil kale oo ra'aytuhu ya'muru bimakaarim اlakhlaaqi wayaquulu isagoo ku qowlayana kalaaman hadal ku qowlaya oo qur-aankii u aqriyayey ma huwa bishicr shicir aan ahayn bal matalan haddii waxa weeye oo markaa taqdiir waana kolley awjuhdii imanaysay uun bal markan calaftuhaa ma an watimnan baairadan taas ay kaba cabiri jireen oo de waxa weeyaan timnigii waa calfiyo biyihii lasmaaba calfiyo ama tadmiin ficilkii dee macnahan kalena la tadmiiniyey ama ficil kale looba qadari waa adigu tawjiihoodii jaanibkaasa unbaa imanaye bal aan mid kaba dhow eegno wa kalaaman ay waxa weeyaan wayaquulu isagoo ku qowlaya kalaaman hadal ayaan arkay ma huwa bishicr shicir aan ahayn faqaala wuxuu uhi maa shafaytanii imaad bogsiin oo de malaa war dhan buu ka doonayo tafsiilaysaqna hadalkan duuduuban ee mujmalkaa eenu hagaag ugu wada qancin wixii uu doonayena aanu ka wada helin buu u sheegayoo igamaad bogsiin fii ma aradtu wixii aan doonayey igamaad bogsiin kolley nusqooyinka muslimna sida ku wada sugan waa tan weeye bukhaari iyada fima bedelkeeda facda hore ayo mima mima aradtu wixii aan doonayey waxaan u leeyaba taas baaba dee kasii fiican be adigu macnaa arrinkan wuu hami gelinayey wuu ka fikirayey wixii war dhan oo hamigiisii suuriya ama qaradkiisii ugu xasilo muu noqon waxamala markaasu fatazawada sahay buu qaatay waxamala waxaanu qaaday oo uu qaatay shanatan lahu waa qarbad ama qirbad weeye waa sibraarkii baadiya weliba waa markaa uu gaboobay ee uu baariga yahay taasi weeye shannadu alqirbat اbaariya ayuu kaba cabiran waa qirbadan ama qarbad ba taana ama sibraarkii dee adigu baaliga ahaa taas baa shana ay tahay filaya halkii ashriba waa kuba soo maray oo fiiha maa-un biyo way kuba sugan yihiin de waa lugeynaya waa tegaya saahina waa qaatay kolley saahi badan may ahayn waa taa aynu soo marnay inaanu dee maka markaa uu soo galay biyaha zamzam mooye wax kala cunin waa intii markii hore uu soo qaatay xataa qadiima makata ilaa maka kaba yimi faata masjid masjidkii buu yimi faltamasa nabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay buu doondoonay wa de walaa yacrifu mana garanayan rasuulka ilaahay wakariha wuxuu nacay an yasala canhu de in la cid weydiiyo ina waa ogya cadaawadii waa ka walaalkiina uga soo degay xataa adrakahu ilaa uu haleelay yani wuxuu ujeedaa aleyla habeenkii oo macnaa habeenkii baa u galay maalintii o dhan cid ma helin habeenkii baa galay kacbada hareerteeduu joogaa fadajaca meel buu iskaba jiifsaday fara-ahu waxaa arkay caliyun cali baa arkay waanata aan leenahay kolley sanadii ugu horreeye bicsada maaha cali dee say raajaxa yeelaan waktigii bicsada toban jir baabuu ahaa de haddii aan sanadii hore kaba dhigno xaaladan iyo afcaasha caynkani kamay soo fusheen isagaa dee markaas waa waana taa dee riwaayada aan sooba aragnay inay hijradu dhaweyn ee fara'aahu caliyun facarafa wuxuu gartay anahu gariibun inuu gariib yahay falamaa ra'aahu markuu arkay waa cali markuu arkay isagii ayuu tabicahu muslim nusqooyinkiisa waa sida ku wada sugan bukhaari isaga riwaayadiisa atbacahu uu raaciyo macnaa waxa weeyaan dalaba minhu an yatbacahu weeye manaa isaga wuxuu ka dalbay inuu raaco oo dee uu arkay ninkan inu martiya waxba mu weydiin wuxuu socdo mu weydiin laakiin dee waa isagii baa doonaya ninkan dee qariibkeen cid lahayn bal aad kaxaysid oo aada caawa seexisid dee cuntana aada siisid taas buu uba kaxeeyey oo markaa halkan tabicahu raac falama ra'ahu caleyh dee markuu isagii arkay buu tabicahu raacay lafdiga bukhaari atbacahu macnaa waa dalaba minhu an yatbacahu weeye wuxuu ka dalbay inuu isaga raaco ina keen buu ku yidhi waa saa lafdiga falam yasal muu weydiin waaxidu mid minhumaa labadooda ka midi saaxibahu ninkii saaxibkiisa can shayn wax alle wuxuu weydiiyey muu jirin ismay warsan waa seexiyey cuntana uu siiyey xataa asbaxa ilaa waa beristay uma xtamala wuxuu qaatay markii waagii beriyey waa abudar quraybatahu qirbadii oo la tasqiiriye weeye waa dee waxa weeye waxaan yare uu biyaha kuba sitay walow kagaba maarmay biyihii zamzam qirbadkiisii yaraa ayuu qaatay qirbadiisii yaraa ama qarbadkiisi sibraarkiisii yaraa wazaadahu saahidiisiina ila masjidi de waa markii hore u yimi waa meelahaan leenahay labada riwaayo way ku kala tegsan yihiin xaggii masjidku u kacay fadala dalika alyowm maalintaasna masjidkiibuu iskaba joogay kolley masjidku waa kacbada hareerteeda uun masjid markaa dhisnaa muu jirin oo bal waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh dee aqalada unbaa gidaar ama jidaar u ahaa iyo dayr uba ahaa oo iyo meelaha laga soo geliyo madaakhisha saaxadana way jirtay ee may jirin dee jidaar u go-an oo masjidku lahaayo masjid saa uu masjid ahaan uba dhisay abubakar waktigiisina cumar waktigiisiiba aqaladaa qaar ee laga iibiye dadkiiba markaasaa jidaar loo yeelay lagu markaa gaar ah oo aqaladii kaba go-ane ama jidaar dee masjidkii kuba khaase haddaba macnuhu waxa weeyaan waa halkii saaxadii dee masjidka hal kacbada hareerteedii buu iskaba yimi dee kacbadii buu yimi oo halkii buu yimi wazaada ila masjid fadala dalika alyowma maalintaasna sii buu joogay ku baaqi ahaa wala yara nabiya sala allahu alayh wasalam xataa amsa ilaa uu galabaystay facaada habeenkii markuu galay bu halkii habeenkii ama xalay oo kala jiibsaday ee cali uu ka kaxeeyey ayuu dib ugu laabma facaada ilaa madjacih famara bihi caliyun cali ba haddana soo maro faqaala wuxuu yihi ama me ma ana lirajuli kolley ana iyo ana labadaba halkan way kuba wariyeen oo waa nusqooyinka muslimna labaduba way dhaceen waana laba luqown ana iyo ana oo macnuu yahay bimacnaa xaano un weeye bal bukhaari ma naala baa meeshii kuma sugnayd ama amaa naala oo kale hamsadiisii fahamku ayay meeshana qoran tahaye macnuhu waa maxay uun ma ana amase ma ana miyaanu u dhowaanin oo waxa weeyaan dee isaga cali baa lirajuli ninka an yaclama manzilo inuu gurigiisii garto dee xalay waa kii joogay waa ka caawana halkan keligii cidooda seexanaya dee nin qarad u yimin hadduu ahaa gurigiisi iyo maqsadkiisii inuu garto uu markaa meeshan kaga tago dee taas miyaana waktigeedii gaadhin alam yaxin weeye miyaanu iman waktigii uu garan lahaa manzilkiisa bal waa laga yaaba bacda shuraax inay idhaahaan dee waaba isagu waa calaa dee karamkiisi iyo taase manzilkii cali buu kaba dhigaya inuu kiisii yahayo de halkii waa xalay seexday inuu garto uu yimaado miyaanay uba dhowaana malaa dee macnaha kale kaba dhow oo ma ana ama ana lirajuli manaa ma xaana weeye alam yaxinun weeye miyaanu iman waktigii uu garo lahaa ninku manzilkiisa faqama uu kiciyey fadahaba bihi macahu haddana uu kaxeeyey walaa yasأl waaxidu minhuma saaxibahu can shayn xataa idaa kaana markuu ahaaday yowm الثaaliث kolley dee mawsuufkii baa sifadiisii loo idaafeeyey macnuu waa ayowm الثaaliث alyowm الثaaliثu wey maalintii saddexaad markay ahaato facala mila dalik halkiibuu iskaga noqday markii cadcadi dhacday haddana faaqaamahu caliyu macahu cali baa kiciyey isaga maciisi uma qaala lahu wuxuu ku yihi alaa tuxadiثnii miyaanad ii waramahayn waa habeenkii saddexaad ma ladii maxaa aqdamaka ku keenay hada lbalada beledkan beledkan waxaa ku keenay muxuu yahay de ninka waa kaa waa kaa maalintii o dhan halkan fadhiya habeenkiina halkan jeefsanaya qaale wuxu uhi in acdaytanii haddaad isiiso cahdan ballan iyo wamihaaqan waa cahdinkiisa adagun weye laturshidani macnaha waa liturshidani wey si dee inaad ihanuuninaysood igu hanuuninayso waxaan doonayay haddaad ballan adag isiinaysood igu ballan qaadayso facaltu waan fare oo waan ku warami facala calina cahdigiibuu iyo ballankii buu dee u ballan qaaday inuu wuxuu doonayo ama meeshuu doonayo ku hanuuninayo faakbarahu u warramay faqaala cali ba wuxuu yihi fainahu xaqun waa xaq waa nebi ilaahay soo diro xaq wey wahuwa rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam waa rasuul ilaahi faida asbaxta markaad waa berisateed aqalkii u kaxeeya habeenkiina markaad waagu kuu beriyo de halkuu awl hore alaabtiisubuu soo qaadanayo masjidkiibuu imanayay marka waagu inoo beriyo fatabicnii aniga dabagal wuxuu diidayaa inu de isagoo baal socdo inuu wado dee loo gartayna waa la garanayaa idaba soco iraac fainii anigu de halkan marayo uun mar in ra-aytu haddaan arko shay-an shay akhaafu caleyka aan kaaga cabsanayo qumtu waan istaagayaa kaanii si wax uriiqo aan daadinaya almaaa biyo ujeedada waa kaadi buu gaba jeedaa haddii de aan waa waan iska yarbaydhayaa meel baan istaagayaayo si waxaan kaajayaan iskaba dhigaya haddii waa si aan loo garanun inuu dee uu la socdo iyo taasoo kale ee bal waxa weeyaan saasaan yeelaya waa calaamuu siiyey iyo wax bal matalan dee calaamo kaba dhaxaysa fain madaytu markaa dee adna meelaha iska yar joogso fain madaytu haddaan socdo oon tago fatabicni iraac aniga xataa tadkula madkali ilaa ad gelayso makaangalkayga meesha aan galay ilaa ad kaba gelayso fafacala siduu sameeyey fandalaqa waa tegey abudar yakfuhu isagoo raacaya xaal uu raacayo qafaa yakfu manaa can itabacu xataa dakala cala الnabiyi salى اllahu alيه wasalam ilaa cali rasuulka ilaahay uba galay wadakala maca abudarna uu laba galay fasamica min qowlihi rasuulka ilahay hadalkiisiibuu maqlay waaslama makaanahu meeshiisiibuu kuwa islaamay faqaala lahu الnabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaah baa wuxuu ku yihi irjic ilىa qowmika faakbirhum xataa yaatiyaka amri bal meeshayn kolley xadiidkii inta yar baa inoogaba hadhe labadii xadiid hadda ama labada riwaayo eegno taaro waxaa inoogaba sugnayd ilaa shan iyo toban habeen inuu joogay kacbada hareerteeda cid uu garanayay aanu jirin cid u weydiiyey dee dhibtii hore qabsatay dabadeedna aanu dee jirin taa dabadeed biyaha zemzam kownuu cabayeyba xadiidkan daahirku wax sahayna aanu wadan tan inuu sahay sitay way nooguba sugantahay laakiin dhib ma laho sahayda waxaan ka dhigayna gurigooda wuxuu kaba soo qaatay markuu maka soo galayna way kaba dhammaatay qarbadkan uu sitayna biyo uu ugaba baahnaa zemzam buu haystaayo muu jirina waa kii uu biyaha kuba sito halkaa iyada wax ishkaalo taasi ma jirto laakiin dee kaa hore shan iyo toban cisho dabadeed ama shan iyo toban habeen dabadeed rasuulka ilaahay inay ku kulmeen kacbada agteeda markaa dee hadallada uu kuba hadlay taas baa iyada nooguba sugan tanna bal saddex habeenba ha qaadato markii ugu horeeye uu yimi marka uu yahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh gurigiisa inuu kulaba kulmay waana arrin qurdubi oo kale yidhah dee kolley imaam nawowi iyo qolooyinkani kamay hadlin qaadiciyaad iyo iyo kamay hadlin iyo maaziri iyo qolooyinkaasi arrin kamay kaba hadlin waa arrin yidhah dee kolley bal jamcinteedii kolley wax weyba uba dhexeeyo mughaayaraad badan baa jirto kolley way adag tahayba in laba jamciyo allahuma haddii laba yidhaaho dee waa tan cali la kulankiisani de markaa shan iyo tobankaa dabadeed buu ahaa oo taas oo kale waa kaxeeye waa kii ina soo yihi kabartu maa kabartu haddana intii de aan ku baaqi noqday baan kuba baaqi noqday oo arrintan dambe ay noqoto calina aanu islaamkiisaa hore ogeyn markan dambe uu rasuulka ilaahay guriga uguba geeyeyna ay tajdiid islaamnimo ay noqoto waa iyadna bucdi kuma sugayn sida qurdubi oo kale taas ama deba taa laba cagsiyo oo arinkaa hore inuu dhacay markii dambe laakiin muddada kuba baaqi noqday laakiin kolley horta waxyaalo dee mukhaalafa ayaaba jirta bukhaarina muu soo qaadin haddii tarjiix loo baahdo dee riwaayadan mutafaqa ayaa kaba raajaxsanaanaysa bal waxa weeye laakiin haddana inta la tawjiihin karo ayuun baaba la tawjiihin wixii ziyaadee halkan oo de ay noqoto in labadan raawi ee inoo soo wariye midna saxaabiga midna taabiciga yahay midba uu xafiday aan ka kala xafidin oo bal mثalا ziyaadaadkiina walow meelo qaarkood yar adag tahay si isugeyntooda bal si halaha laguma jamciyo de inta la yar jamcin karayana kolley in de aan tarjiix loo baahdo ama wah meelo laguma tiriyo iska yar adkaanaysaa bal adigu rasuulka ilahi muxuu ku yihi qoomkaagii dib ugu laaban faakbirum u sheeg warkii gaadhsii taa horeba way nooguba sugnayd xataa yaأtiyaka amri halkaasna joog ilaa aniga amarkay ku imanayo faqaala macnaa imika sidaa ku bax weeye faqaala wuxuu ihi abu der waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay laasrukadna waan qayrinayaaoo biha waa kelimadan tawxiidka bayna dahraanayhim de waa isagii rasuulka ilaahay waa kan sidaa kuba yihi dhexdoodaan kaga dhawaaqaya ayuu yihi dee arinkan rasuulka ilaahay uu u shaarayna mala ilzaam iyo iijaab umu arag ee isaga maslaxadiisa iyo inuu rasuulka ilaahay si aan dhib u gaadhin u eegayo inuu taas uba yihi ayuunbuu uba arkayo waa ka yidhi may waan ku dhawaaqaya waan qaylin fakharaja wuu baxay xataa ata lmasjid ilaa uu masjidkii yimi fanaadaa bi calaa sawtihi dhawaaqiisa kii ugu sarreeyuu kuba dhawaaqo wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxamada rasuulu اllah halkii sanaadidoodii waxoodii oo dhami way joogaan waa kacbada hareerteedii wasaara اqowmu qowmkii baa kacay fadarabuuhu way garaaceen xataa adjacuuhi ilaahay legdeen ay dhulkii jeefiyeen faata cabaasu cabaas baa yimi faakaba calayhi uu ku foorarsaday uu ku foorarsaday macnaa isagiiba isku gembiye kuba foorarsaday ka badan dee waa foorarsiga taas baaba la yidhaha kolley waana ficil naadira luqada carbeed oo de mooye haddii wax kale la helaye dee aada buu naadir u yahayoo markuu hulaasiga yahay kaba de haddii la yidhaha kabahu uu riday wey wejigiisu u riday bay noqotaa waa ficil mutacadiya kabahu alqaahu calaa wajhi markuu rubaaci noqday ahayd inuu dee mafcuul labaad sii qaato ee akaba uu noqday laazim buu noqday ficilkuna waxa ahaan jirtay iyadoo hulaasigu laazim yahay haddii hamsada la keenay inay dee gudbin jirtay oo mafcuul qaadan jiray halkii kabahu uu riday ay ahayd ee wejigiisu u tuuray ayay akaba uu foorarsaday ama taasay noqonaysaa isagii baa isku duul riday waa ku duul foorarsaday waana ficil markaa waxaan leenahay dee luqada carbeed aada u naadira marka la eego dee si ay kuba iman jirtay asaariirtiya faqaala wuxuu idhi cabaas waa isagii buu daafacayaa weylakum quraysh buu la hadlaya war hoogiini alastum miyaydaan ohayn taclamuuna kuwa garanaya annahu min kifaari ninkan yaa moodaysaan waa reer kifaar reer kifaar marka arrinbaa dee idinka mid wa ana dariiqa tujaarikum raggiinan tujaarta ee baac mushtariga iyo dee tijaaradiina wadadeeda ilaa shaami shaam a u maraysana calayhim dariiq kale ma lihidin bilaadoodaa sii martaan oo reer khifaar baa sii dhex martaan marka haddaa isaga wax yeeshaan tijaaradiina goy dhinacanuu kaba galay oo waa dee kolley fidnadii cabaas iyo taasoo dee tijaara halkaa idinma marayso idinkunbaaba dee ay dhibaatadiina soo gaadhay oo oo wadadooda ay marayeen ee shaam uba marayeen ayay deganaayeen markaasay ka joogsadeenoo faanqadahu minhum uu ka badbaadiyey sidiibay iyaguna kaga joogsadeen uma caada min alqadi maalintii labaad sidii kumuu joogsiina maalintii labaad mudda buuwa laamay bimiliha waa kelimadii oo kale dhexdoodii buu shahadadii kagaba dhawaaqay wasaaruu ilayhi way kuba kaceenoo fadarabuuhu way garaaceen markiina faakaba calayhi cabaaso cabaas baa isagii haddana kuba foorarsaday isagii isagoo dee iyagii ka qabanaya ka ilaalinaya faanqadahu waa ka badbaadiyo dee hadalka aynu soo marnay ayuu laba yimi kolley xadiidku waa yar dheeraaday laakiin bal furuuqda u yar dhaxaysa jamcintu kolley ma sahlan aan leenahay bal wuxun baan leenahay un dee labada raawi midba waxbuu xafiday kii kale aanu xafidin ziyaadaad ay leeyihiin baa jirta bal umuurahaasna waata uu sii adage shan iyo tobankan ebe inuu halkaasii joogay iyo halkan imika xadiidka cabaas maya cali haddii laba yidhaaho dee ibnu cabaas ee qisadan cali baan ujeedaa arintan cali baa horeysay markii dambena masjidku kuba baaqi noqday oo dee waa dadkii waabata la dhibayo aan la muud la daahirsan karayn oo kuwii kale reer maka ayaaba in dhibaatadu haysato rasuulka ilaahay aan daafici karayne markii dambu bu halkaa baaqi kuba noqday oo bal taasaa dhacday laakiin dee taasna waxay naga yar hor imanaya shahaadadan iyo islaamkan iyo dee garashayna garashaa jirtay haddii tan la horreysiiyo oo tan cali ay dambayso arrintaa hore ogeyn cali markaas na waa ta uguma dhow dhow oo arrinta ay noqoto gelidanu aqalkii geeyey uun markii dambe ay tajdiid noqoto waana tay bacdigood ishaaraane bal waa umuuraha yar jira qisadiisna halkaasay nooguma dhammaatay wallah subxana wa tacaala alaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk